agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka galmudug daahir cusmaan maxamed ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi waxa uu ku qabtay tababar ku saabsan karow qaadista la qabsiga isbeddelka cimilada iyadoo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaraddaha ayaa ka warbixiyey tababarkan ay u qabteen bulshada iyo muhiimadda uu u leeyahay dhirjarista la sii wado oo xaalufka dhirka dhulka lasii wado waxaa xaqiiqaha dhulkan uu labadigaan isku bedelayo sidiisaba laakiin haddii ma garanaysaa isha yani sida aada uga taxadirayso meesha guriga aad ku nooshoo kale yani sidaad uga taxadirayso bayada aad ku noosh haddaad uga taxadirayso insha allah waxaanu rajaynaynaa keymo inay isku bedesho keymahaas oo isha yani isbedelka cimilada ka qayb qaadanaya sida roobabka oo kale hawada aan neefsanayno kale aan qaadanayno kale hawada aanu neefsanayno dhirtaa qaadata midda dhirtu neefsatana anaga qaadana marka labadooda waa isdheelitirayaan haddii mid kamid meesha ka baxdo waa dhibaato waa wax hadir aan dareemayno weeyaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga ah oo kaashanaysa hay-adda u n d b ayaa soo qabanqaabisay tababarkan waxaana ka soo qayb galay wasaaradaha xiriirka dhowlo leh wasaaradda deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada